Magaalada Waajid ee gobolka Boqol ayaa lagu qabtay kulan looga hadlaya sidii loo tayayn lahaa adeegyada caafimaadka degmada Waajid waxaana kulanka ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo maamulka degmada isku duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ee gobolka Boqol Mustaf Maxamed Axmed ayaa bogaadiyay dadaalada lagu tayaynayo adeegyada caafimaadka isagoo u mahadceliyay howlwadeennada caafimaadka degmada Waajid magaalada Gabiley ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan gargaarka degdega waxaana tababarka ka qayb galay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dab-demiska Somaliland tababarka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaamacadda New Generation faraceeda magaalada Gabiley waxaana ka soo qayb galay maamulka magaalada Gabiley saraakiil ka tirsan ciidamada dab-demiska gudoomiyaha jaamacadda New Generation Maxamed Saad iyo taliyaha ciidamada dab-demiska Somaliland ee gobolka Gabiley Cabdiraxmaan Axmed Nuur ayaa si wadajir uga waramay ahmiyadda tababarka geedkamay baa kulan waa guud laga leedahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Waajid baryaamaybaa siisa waqtimayba kulmo oo manaha kasoo biyaaya xarumaha iyo maaragtay shaqada ee guud ee degmadu ku socota oo shaqaalaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo khaasatan sabood gareesaya d s f iyo maaragtay noo sabood gareesaya wadi waana kulan oo guud waa kormeer guud oo aan maaragtay degmooyin kalena kusoo bii doono degmada waajid maaragtay xarumaha kale guud mana kusoo bii doono xarumahaas iyo kulmadaas iyo kormeerkaas amayba hayan ku batay inaan kulan guud maaragtay liwaalada shaqaalaha kulanka geeka maramayba ka saabsanaya inaanan dhegansada maaragtay baahiyaha jare iyo maaragtay caqabadaha shaqaalaha haysada oo gudaha iyo wada shaqeyntiyo iyo maaragtay iyo maaragtay supervisorada si wada shaqeeyaan markaan dhegansadii kubacda maaragtay maaragtay shaqaalaha iyo fiida baasho madaan dhegansadii yamayba maaragtay si ay ilaa dhowr qodob oo maaragtay oo aan shaqadii oo wanaagsanaato ka saxo xukuumad eeta maaragtay mas-uuliyadda oo maaragtay wasaaradda lagu fadaw mas-uuliyadda lagu fadaw hay-adda mas-uuliyadda maaragtay isu saaran lanka shaqaalaha eh iyo maaragtay wada shaqeynta noola dhehayta hay-adaha kale iyo maaragtay maamulka noola dhehayta iyo may kale maaragtay alxamdulilah maaragtay in sheegnay sida qaabka oo HR policy oo wasaaradda si fasahayadan qaadayaan annual leave si qaadayaan si maaragtay qofka resignation in biyo muddo shaqada hoosqaysada iyo muddo is maaragtay dambiye gala iyo si maaragtay shaqada lanku buriyo iyo waxyaalaha maaragtay la ilaaliyo la baahanya inuus maaragtay bukaanka usan adeeg la baahanya maadaama fast priority-ga ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda beerta in bukaanka maaragtay lan adeega may maaragtay ugu dambeyn maaragtay kulka iska afguranay in la wada shaqeey in lanweblanki maaragtay jailank iyo line management la ilaaliyo lanweblankiis maaragtay ku sarey in ixtiraam usuun la ixtiraamo shaqadiisna gudada wal alla walaay maaragtay baahi ee degmadan ku jirana si guud oo si daacadna meel maaragtay lan dabool intaasa maaragtay yamiitii ka saabsanahay mayna rajeey haddii ilaahay maalmo dareer inay bari bardimsa inay xarumaha kale maaragtay diiradda saaro korna haddana baahida guud degmada maaragtay haddana ungudba doono haddii ilaahay